matayos cutubka siddeedaad
goortuu buurta ka soo degay dad badan baa soo raacay oo bal eeg waxa u yimid nin baras leh oo caabuday oo ku yidhi saydow haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa
ciise intuu gacantiisa soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waan doonayaa ee daahirsanow kolkiiba baraskiisa wuu ka daahirsanaaday oo ciise ayaa ku yidhi iska eeg oo ninna ha u sheegin laakiin jidkaaga iska mar oo wadaadka istus oo bixi hadiyaddii muuse amray marag yaga ha u ahaatee
goortuu kafarnaam galay waxa u yimid boqol utaliye isagoo baryaya oo leh
saydow midiidankaygii guriguu jiifaa isagoo cuuryaannimo u bukaa oo aad u xanuunsanaya kolkaasuu ciise wuxuu ku yidhi waan imaanayaa oo bogsiinayaa markaasaa boqol utaliyihii u jawaabay oo ku yidhi saydow anigu ma istaahilo inaad saqafka gurigayga hoostiisa soo geshid laakiin hadal keliya dheh midiidinkayguna waa bogsan doonaa waayo anigu waxaan ahay nin laga sarreeyo oo askar baa iga hoosaysa kan waxaan ku idhaahdaa teg wuuna tagaa mid kalena kaalay wuuna yimaadaa midiidinkaygana waxaan sameey wuuna sameeyaa goortuu ciise taas maqlay wuu ka yaabay wuxuuna ku yidhi kuwii la socday runtii waxaan idinku leeyahay rumaysad sidan u weyn oo kale reer binu israa'iil kama dhexelin waxaan idinku leeyahay qaar badan ayaa bari iyo galbeed ka iman doona oo la fadhiisan doona ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub boqortooyadii jannada gudaheeda laakiin wiilashii boqortooyada waxaa lagu tuuri doonaa gudcurka dibadda ah meeshaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jiriqsi markaasaa ciise wuxuu boqol utaliyihii ku yidhi taag sidaad u rumaysatay ha kuu noqoto eh oo saacaddaas ayaa mididiinkii bogsaday ciise goortuu guriga butros galay wuxuu arkay butros sodohdiis oo jiifta oo qandhaysan markaasuu gacanteeda taabtay qandhadiina waa ka baxday wayna kacday oo u adeegtay isaga goortii maqribkii la gaadhay waxay u keeneen qaar badan oo jinniye qaba eray ayuu jinniyadii ku saaray kuwii bukay oo dhanna wuu bogsiiyey si ay u noqoto wixii nebi isaayos lagaga dhex hadlay isagoo leh isagaa qaatay bukaankeennii cudurradeenniinna wuu isku raray
goortuu ciise dad badan oo ku wareegsan arkay ayuu amray inay dhinaca kala tagaan kolkaasaa culimmada midkood u yimid oo ku yidhi macallimow waan ku raacayaa meeshaad tagtidba ciise ayaa ku yidhi dawacooyinku godad bay leeyihiin shimbiraha cirkuna buulal bay leeyihiin laakiin wiilka aadanuhu meel uu madaxiisa dhigo ma leh mid kale oo xertiisa ah ayaa ku yidhi
sayidow horta ii oggolow inaan tago oo aabbahay soo aaso laakiin ciise ayaa ku yidhi isoo raac oo iska daa meydadku ha aaseen meydadkooda
goortuu doonnida fuulay xertiisii ayaa raacday oo waxaa badda ka kacay duufaan weyn ilaa ay hirarku qariyeen doonnida laakiin isagu waa hurday markaasaa xertiisii u timid oo toosisay iyagoo leh
sayidow na badbaadi waannu lumaynaaye kolkaasuu wuxuu ku yidhi maxaad u baqaysaan rumaysad yarayaalow
markaasuu kacay oo canaantay dabaysha iyo badda oo xawaal weyn baa dhacday haddaba nimankii waa yaabeen oo waxay isku yidhaahdeen waa nin caynkee ah kan xitaa dabaysha iyo badduba yeelaan
goortuu yimid dhinaca kale oo dalka gadarani waxaa la kulmay laba qof oo jinni qaba oo xabaalaha ka soo baxaya iyagoo aad khatar u ah si aan ninna jidkaas u mari karin way qayliyeen iyagoo leh maxaa inoo dhexeeya wiilka ilaahow ma waxaad halkan u timid inaad wakhtiga hortiisna simciso waxaa iyaga ka fogaa daaqsin doofaarro badan ah oo daaqaysa jinniyadii ayaa bariyey iyagoo leh haddaadna saaraysid noo dir daaqsinta doofaarrada ah oo wuxuu ku yidhi baaxa markaasay baxeen oo galeen doofaarradii oo daaqsinta oo dhammu jarka hoos bay uga yaacday ilaa badda oo biyaha ku baqtiday kolkaasay kuwii daajin jiray carareen oo magaalada galeen wax walbana way u sheegeen iyo wixii ku dhacay kuwii jinniyada qabi jiray markaasaa magaaladii oo dhan lagaga soo baxay inay ciise ka hor tagaan goortay arkeen waxay ka baryeen inuu soohdintooda ka noqdo